ka mid a asbaabtaasi culimmada qaarkood oo waajibkoodii ka gaabiyey waana qolada uu tilmaamaya ibni xasmi caleyh raxmat ullah wuxuu leeyahay walaa yaquranaka alfusaaq wاlmuntasibuuna ila اlfiqhi allaabisuuna juluud الda'ni calى qulubi الsibac almuzayinuuna liأhli الshari sharahum annaasiruuna lahum calى fisqihim culamaa usuwa waxaa jiray yani madaxdaa uun wax la cunta oo iyagaa uun ka agdhawaado oo ka agqadhaabto oo ceeb ma aha ninka madaxda ah inuu madaxweyne la fadhiisto waxaan ujeedaa ninka culimada ah inuu madaxweyne la fadhiisto ceeb maaha inuu siyaasi u tagana ceeb maaha masaladaasi yani waxa weeye talbiisaadka waayahan jiray ka mid tahay muhimmaddu waxa weeyaan war maxaad ula fadhiisanaysaa ninkanaad la fadhido maxaa idin kulmiyey ma ujeeddo uu leeyahay buu ku marsiisanayaa mise adiga ayaa waxaad xambaarsan tahay risaalo aada gaadhsiinayso mise dana kalaa idinka dhexeeya soo ma laakiin hadda waayahan dambe mafaahiimta khaldantay bay ka mid tahayoo waxaa lagu leeyahay in badanna iftiraa'aad iyo been abuur waay sheekh hebel iyo waxaa laysu keenahayaa sawiro laysoo gogoy ogow waxaa la leeyahay sheekh umar iyo zinaawi oo wada fadhiya waa kuwan balo soo ma ma dhicin oo waxaa dhici karta wax laysu googooyey oo laysu geynayta inay dhacdayna waa dhici kartaayo wadaadka iyo ninka madaxdae sawirkooda laysu geynaya ay is arkeenna waa dhici karta laakiin su-aashu sooma mudna maxay isu arkeen soo ma nabi maxamed baa qaabili jiray madaxda gaalada soo maha salawatu rabbi wasalaamu aleyh lakin muxuu u qaabili jiray muhimmad buu uqaabili jiray yani waxay ka mid tahay basaadada iyo sadaajada sadaajyada caamada iyo dadka wax magaradkaa lagu khaldahayo kadibna waxaa la dhihi ma wadaadkaas balo jaajuusiinta iyo gaaladuba wax la wadaagaayo ka ayaa wax ka dhagaysay khalaas hubsada war u kaadiya war been abuurad wey war ma jir adigu goormaad gaadhi been oroday goormaad ka daba tegi soo imtixaan maaha yalaa jiri ka midta laakiin midda ceebtaa waxa weeye in aad nimankaas danaystayaasha ah ama gaala ha noqdeen ama islaamnimo ha sheene in aad ula kulanto adiga oo dantooda khaldan ku garab taagan hada huwa alkhata soo ma arrintaasi marka way kala gedisan tahay waana faariqa kala saaraya culimaa u suuga iyo culimada muxuu ahaay saadiqiinta